casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo sagaalaad caawa ee suuratu alacraaf ka mid ah markii allah subxaanahu watacaala uu kasoo waramay qisadii nebiyullaahi aadam iyo dadka anwaacdooda aakhiro marka la tago iyo qudrada rabbi subxaanahu watacaala iyo cibaadada inuu keligiis leeyahay iyo ayaa halkan marka dacwatu rusul iyo wa qasasu lanbiyaa ayaa halkan ilaahay uu noogu tilma noogu sheegayaa ambiyada alla soo diray ee rusushii lasoo diray qisooyinkooda ayaa halkan uu rabbi uga warama qasaskaasna ama qisooyinkaasna cibar waaweyn ayaa ku jiro waa mar oosay dacwada u guteen ayaa nala baraa manhajkoodii ku saabsanaa ama dariiqii ay u mareen fi dacwati ila allahi tacaala ay u mareen wixii iyagu ay hormariyeen oo ay ahmiyadda siiyeen ayaa nala barayaa ahmiyaddana waxa ay siiyeen waxaan ku arki doonaa towxiidka inuu yahay iyo waxdaaniyada alleh xaqa ilaahay subxaanahu watacaala halkaas marka inay dacwada mundalaqeeda iyo meesha ay ka soconayso inay meeshaas ka bilaabanto waxyaabaha dunuubta dulmiga inay ambiyada dadka ka celi jireen akhlaaqda wanaagsan ay fari jireen adigu marka habkii marka dacwadooda u socotay waa macno oo yacni arrintaa marka waa dersi dersiga labaadna waxa uu yahay sabarkooda iyo dulqaadka iyo taxamulkii ay dariiqaas u mareen iyada lafteeda marka maadaama ummaddaani rasuulka gadaashiis uunan imaaneynin rasuul kale oo isagu markaa yacni lasoo diro uunan jiraynin oo ummaddaani muhimaddii iyo hawshii rasuulka uu haayay iyada la dul saaray ee sabarkaas iyo madraso oo sabar ana waa waa waa noo tahay waxaa kaloo iyadana sidoo kale ku jiro meeshaasi qoomkoodii sida ay kufri yacni shirkiga ay ugu taagnaayeen shirkigaas waxa ay u qabsanayeen oo daliilka ay ka dhiganayeenna si aan uga fogaano waxyaabahaas aan daliilka aan noqonaynin inaan anagu daliil ka dhiganno laba koox inay kale noqonayeen dadka dad ambiyada dariiqooda raaco iyo kuwo ka hor yimaado markii dambena aayatiinka labada qolo meeshuu ku kala dambeeyey macaanidaas faraha badan ayaa marka ku jirto qisada nabiyullaahi nuux baa marka la hormariyey liannahu walu rawalu rasuulin buu ahaa alla uu diray rasuulkii ugu horreeyey marka aadam iyo isaga de nebi miyuu ahaa mase rasuul war baa ku jiro in badan marka inuu nebi ahay bay sheegaan xadiidka nebigana waxaa ku jirtay shafaacada ku saabsanaa dadku markay nebiyullaahi nuux ay u yimaadaan anta awalu rasuulin bay dhahayaan marka binasi lxadiid rasuul ee la diro waxaa ugu horeeyey nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam idriis isaga marka ma ka horeeyey ma ka dambeeyey hadal baa asna ku jiro calaa kullin xadiidka rasuulkaan qabsanaynaa awalu rasuulin oo la diro ummad loo diro nabiyullaahi nuux inuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ayb qaala tacaala allah wuxuu yidhi laqad arsalnaa lawallaahi yaqad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay intii ka ah faqaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkeygiyow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum malihidiin oo idinma sugnaanin min ilaahin ay ilaahun macbuud idinma sugnaanin ku gar lagu caabudo oo cibaadadiisu ay dhab tahay malihidiin kaas oo hayruhu ilaahay aan ahayn allah aan ahayn innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum idinka korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin aada u weynin badan qaala almala-u kooxdii marka mala-i kuwii marka sharaafta u ahaa dadka dhexdooda ee waaweynaa ee marka majliska buuxin jiray ee markaa yacnii mala-a waa dadka majliska buuxiyo oo dadka indhahooda buuxiyo dadkuna badanaa dadka indhahooda buuxiyo waxay u badan yihiin dad lacag leh oo hanti markaa yacnii iyagu ku buuxinayo ama odaytinimada iyo maamulka iyo waxyaabaha kuwa ku buuxiyo marka qaala almala-u kuwii indhaha buuxin jiray ee odayaalka u ahaa waxay yidhaahdeen min qowmihi xaal ay ka mid yihiin nabiyullaahi nuux qoomkiisa waxay yidhaahdeen innaa anagu lanaraaka waxaan kuu arkaynaa oon kugu ogaanaynaa adiga fii dalaalin baadi dhexdeed baan kugu ogaanaynaa baadida oo mubiinin iska cad qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qoomkayow laysa bi aniga dhexdayda ma ahaanin dalaalatun wax baadi a dhexdayda ma ahaanin oo iguma sugna walaakinii laakiinse aniga rasuulun baan ahay kula diray rasuulka oo yacnii min rabbiilcaalamiina laga diray caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray yaan ahay ubaligukum marka meesha waxaa ku jira rasuulkaasi dadka muxuu muxuu u sheegayaa maxaa loo soo diray ayaa imaan karta su-aal ah istinaaf bayaani ah marka waa kanaa ubaligukum waan idin gaarsiinayaa waxaan risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa ayaan idinsoo gaarsiinayaa wa ansaxu waan idi waan khayr miirayaa lakum idinkaan idiin khayr miirayaa wa aclamu waxaan ogaana waxaan ogahay min allaahi alle xaggiisa waxaan ka ogahay maa shay laa taclamuuna idinku aydnan ogeyn hadalladaasaa marka dhex maray laqad la wallaahi qad xaqiiqeehe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi baanu u dirnay qowmkiisu marka waxay ahaa nabiyullaahi nuux awalan iyo dadkii loo diray waxay deganaayeen dhulkan marka koonfurta ciraaq dhulka koonfurta ciraaq ee kuufo u dhow dhulkan marka yacnii kuufo usoo dhow ayaa meeshaasaa deg ayay deganaayeen isaga iyo dadkiisa ee markii dambena markii la halaagay oo doonta samaysan la yidhi oo dhulkiina bi cirkii biyihiisiina kor laga keenay dhulkii biyihiisiina ay soo burqadeen doontiina ou raacay doontii waxay saldhigatay meel la yidhaahdo juudi wastawat cala aljuudiyi suuratu huudaan ugu tegaynaa meeshaas marka aljuudiy iyadana waa dhulkan arduljasiira la yidhaahdo oo ciraaq waqooyigeeda ah shaamna xuduudda si ula leh turkigana xuduudda la leh saddexdaas meelood yacnii meelahaas oo arduljasiira la yidhaahdo ayaa waxay u ahayd meesha marka yacni doontuna ay saldhigatay oo markaa ay dhulka kas kaga soo degeen marka adlasyada hadda jira ay tilmaamayaan jasiirat ibni cumar iyo jusurtaas marka la joogo juudi buurta juudi waa la arki karaa bay leeyihiin naam marka meesha laga diray nebiyullaahi nuux waxay ahayd junuubulciraaq hadda dhulka caalamku khariidadiisa ciraaq koonfurteeda waaye waa dhulkan kuufo iyo meelahaas soo usoo dhawaada waay adlasyada marka culimadan dambe ay qur-aanka ay ka sameeyeen sidaasay marka ay qorayaan ayb adlaskan uu qoray shawqi khaliil marka qur-aanka amaakinta uu tilmaamay iyo ambiyada lagu sheegay meelahay joogeen iyo markuu ka waramayo sidaasuu u sheegay kolley taban qoomkiisiina marka waxay ahaayeen loo diray mushrikiin ay ahaayeen sababta shirkigaas keentay in la fahmo waa muhiim dadka inta u dhexayso nebiyullaahi aadam iyo nuux toban qarni ayaa u dhexaysay waa kun sano tobankaas qarni dadka towxiidkay ku taagnaayeen maxaa towxiidkii ka dhumiyey marka alguluwu fi saalixiin dadka suuban ee wanwanaagsan ee ilaahay owliyadiisa ah oo quluwi lagu sameeyo inta laga badbadiyo lagu fidnoobo oo iyaga la caabudo marka dambe waayo yacni bukhaari wuxuu warinayaa fii saxiixihi can ibni cabbaasin wuxuu yidhi kaana bayna aadama wa nuux cashru quruunin toban qarni ayaa ayaa u dhexe cashratu quruun toban qarni baa u dhexaysay dadku waxay ku taagnaayeen xaq markii dambe ayaa shaydaanku wuxuu u qurxiyey dadkii inay dadka saalixiinta ah markay dhintaan ay sawiraan oo ay taallo u sameeyaan taallooyinkaasna marka ay ku xasuustaan cibaadada ilaahay taallaa loo sameynaa waa lagu xasuusanaa ayaa marka hore shaydaanku uu ka dhaadhiciyey markii dambena qoomkaas markay tageen falamaa tanasakha alcilmu arrintii ogaalkeedii marku dadka ka baaba-ay jiilkii dambe way caabudeen oo waxay yidhaahdeen aabbayaalkiin dadkan wax kale uma samaysanine waxay u samaysteen inay marka dhibaato ku dhacdo ayagu ay u qayshadaan oo dhib iyo dheefba ay ka raadiyaan macnihii cibaadadana sidaas ayaa ayaga loogu leexiyey allihii abuurayna looga soo leexiyey fii suurati nuux ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiira dadkaas marka lasoo tilmaamay magacyadaas le dad saalixiina bay ahaayeen buu yidhi ibnu cabaas marka taallooyin baa loo sameeyey markay dhinteen markii dambena waa la caabuday idan marka awalu shirkin shirki kii ugu horreeyey oo ilaahay xaqiisa wax loogu dhimo wuxuu ku xasilay ama uu sabab waxaa sabab u noqday in dad saalixiin oo owliye ilaahay a lagu fidnoobo walidaalika rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam arrintaas aad buu nooga celiyey cid isaga ka fadli badan nebiga ma jirin asaga sidaas ahna nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigaygu qabrigayga ha ka dhigannina wax sanadkiiba mar layskugu yimaado oy dadku sanadkiiba mar iskugu yimaadaan ilaahu sidaa yacni sidaa ha ka dhiganinana waana amray markou noolaayna markay gabadhii geeraarka tirinaysay isaga ku agtiisa markay tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa nagu jira nebi berri waxa dhacaaya la socdo oo og waa ka celiyey rasuulka wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin warkaagii hore ku ekaaw dheh ee waxaad yeeshaa buu yidhi marka laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaaya allah unbaa og bes yani rasuulka marka wixii ilaahay lahaa in isaga la siiyo u diidaa xadiidkii bukhaari ku sugnaa kitaabu lambiyaa uu ku wariyey min xadiidi cumarna wuxuu ahaa laa turuunii kamaa aطrat الnasaara bna maryam aniga ammaanteyda ha ku xadgudbinina sida ay nasaaradu ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha axaadiid badanoo macnahaas wadatana waa jirtaa oo nasaa-i mid buu wariyey yaa sayidana wabna sayidina wakhayranaa wabna khayrinaa intay dhaheen ayuu nebigu waxa uu yidhi warka waxa aada dhahaysaan wax kamida dhaha walaa yastahwiyanakum shayaan shaydaan younan idin baadiyeynin yacnii inta la idiin ogol yahay shaydaan yousan idin dhaafsiinin marka rasuulka sidii la rabaa loo ammaani karaa ma xadidna waa barnaamij marka shirki u socdo waay marka dambe sidee baan loo xadidaynin ammaanta rasuulka ilaahay iyo rasuulka miyaa xaq xaqa alle miyaa rasuulka uu wax ka leeyahayna kama laha walidaalika markuu noolaayna saasuu yidhi marka uu dhinto in la caabudo ama qabrigiisa lagu xadgudbana waa ka cabsaday nebiga oo arrintaa ilaahiisa ayuu ka bariyey ilaahayna waa u aqbalay oo sidaas lama yeelo waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid caaisha maxay tidhi yuxadiru maa sanacuu nebiga wuxuu ka digaa waxay sameeyeen in la sameeyo walowlaa dalika ubrisa qabruhu cabsidaa haddaysan jiri lahayn rasuulka meel bannaan aha lagu duugi lahaa dadka meesha sida loogu duugo qubuuraha dadka lagu aasaa lagu aasi lahaa gurigiisa ou deganaa laguma aaseen waayo gurigiisa in lagu duugo macnaha ku jira waxay tahay gurigiisii caa-ishaa deganayd nin walba iskama soo geli karin laakiin haddii bannaanka baqiic nebiga lagu aasi lahaa dad badan baa marka yacni ku fidnoobi lahaa ciiddiisa iyo markaa yacni iyo inay xaqi ilaahay lahaa ay siiyaan iftitaan meeshaas kaga dhici lahayd walidaalika nebiga maadadaas waa soo xirxirayba alimaamu nawowi markuu ka hadlayay axaadiidtaas fasirayeyna sharaxa muslimka wuxuu yidhi cilladu waxay tahay waxaa laga cabsanaya waxay tahay in lagu fidnoobo qubuurta ambiyada oo markaas la caabudo la caabudo yani qabri maa la caabudaa yaa qabri caabuda haddaad tiraahdeed ee rasuulka ilaahay muxuu uga cabsaday waayahay haddaynan suurtagal ahayn arrintaas oo dad aynan ku dhacaynin marka masaladaana waxaan u faahfaahinayaa waxay tahay maadaama shaydaanku meeshaas uu dadka uga soo gambado in la yska ilaaliyo nebina aan la caabudin malagna aan la caabudin weli saalixana aan la caabudin xaqaas ilaahay keligiis la siiyo waayo thawaab iyo ciqaab allaa leh dhib iyo dheefna isagaa iska leh ayb laakiin dadka in badan oo kamida arrintaa waa ka weecdeen waana ka leexdeen waxaadna arkaysaa marka waxay rabaanna waa sheegeen qubuuraha owliyadana waxyaabo badan oo badan weliba oo ilaahay keliya ou lahaa ayaa la siiyaa sida nadarka shardiga laga xiranaayo qayshiga loo qayshanayo marka dhibaato qofka ou galo waxyaabo ilaahay keliya ou lahaa ayaa iyaga lala aadaa marka shirkigii ugu horreeyey caalamkanna waxa uu kusoo bilowday waa waxaas marka waa in lalaga la iska ilaaliyaa lagana fogaado laqad la wallaahi qad xaqiiqa ah arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi baan u dirnay qowmkiisa faqaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum malihidiin oo idinma sugnaanin min ilaahin ay ilaahun macbuud malihidiin xaq lagu caabudo hayruhu macbuudkaas oo hayruhu hayrullaahi ilaahay aan ahayn marka meeshaas qiraa'adu marka hayruhu bay u badan yihiin quraa'da kisaa-i iyo abu jacfar labadooda ayaa waxay akhriyeen min ilaahin hayrihi hayrihi haddii la akhriyana ilaahin ayaa laga sifeeyey lafdiga ayaana la raacay hayruhu marka la yidhaahdana waa la waa la sifeeyey min ilaahintaa laga sifeeyey laakiin xagga maxalka ayaa la raacay waayo mintaani nafyi bay gashay nakiraa ka daba dhacday zaa-ida waayo marka waxay la mid tahay iyadoo la yidhi maa lakum min ilaahin ay ilaahun hayruhu marka waa laga sifey karaa marka ninna marka wuxuu fiiriyey maxalka midna lafdiga ayuu muraaca ayuu ilaaliyey oo muraacaad ku sameeyey dabcan mintaan marka macnay meesha ugu jirtaayo waxay keenaysaa tawkiid hadday ciraabta waayo waxaan ka hadlayno inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin aada u weynin badan baan idinkaga baqaa qaala almala-u mali-i waxay yidhaahdeen kuwii indhaha dadka buuxinayey ama maalka xaggiisa yacni xoolaha ama madaxtinimada qabiilada ay maamulayaan kuwii dadka indhahooda ku buuxinayay waxay yidhaahdeen min qowmihi xaal ay qowmka nabiyullaahi nuux qowmkiisii ay ka mid yihiin innaa anagu la naraaka waxaan ku arkaynaa ru'yadaani marka ru'ya qalbiya waaye la naclamu ayaa laga macnaynaa waxaan kugu ogaanaynaa adiga fii dalaalin mubiinin inaad ku jirtid laba mafcuulay qaadanay marka fii dalaalin mafcuulkii labaad u ru'ya basariya in laga dhigana waa bannaantaha fii dalaalinna la xaaleeyo jari majruurka innaa anagu la naraaka waxaan waanu ku arkaynaa fii dalaalin xaalaad baadi ku sugan tahay mubiinin oo cad markiiba marka kuwaan qaalal mala-u maxay ayaga usoo boodayaan iyaga marka mar walba ambiyada waxaa kasoo horjeesan jiray dadka wax haysto ama madaxtinimada markaas haysto ama maalka haysto iyagoo markaa isdhahayo waxbaa idinka nuqsaami doono jawigaa isbedeli doono haddii jawigu isbedelana armaad idinku wax noqon weysaan mar walba marka shaydaanku wuxuu ka dhaadhicinayaa jagadiinaan armaad weysaan ayagaa qaylinaya marka ayb oo mufasiriintu waxay leeyihiin lam yujibhu ilaa haa-ulaa'i kuwan unbaa u jawaabay bas almala sababtu waa maxay marka waxay ilaashanayaan marka waxbay ku ilaalinayaan marka ayb oo marka cuquushooda ayaa adduunyada iyo mulkiga yacni mulki iyo boqortooyo la raadiyo ayaa cuquushoodii ay aada ugu dhex dabaa dhex tiimbatay oo dad marka adduunyo adduunyadii marka ay maskaxda ka qaaday waay isla markiiba marka adduunyo iyagoo u fakaraayo ayay ambiyada ka hor imaanayeen laakiin dadka iska fuqarada ah ayaga dihnigooda iyo qalbigooda kuma jiro wax yacnii kuma jira marka waxay uga hor imaadaan iyo shahawaad iyo xuduud nafsi ah laakiin marka waxaa u suurtagelayo hadalka la dhahaayo inay ka fiirsadaan oo horta ay dhegaystaan qofkuna hadduu hadalku dhegaysto asagoo di qalbigiisa uu faaruq yahay uu dhegaysto waxaa laga yaabaa marka in markaa ay waxu tarto qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow laysa ma ahaanin bi aniga dhexdeyda ay fiya dalaalatun wax baadi ah haba yaraatee waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu baadi yar iyo mid weyn baana iguma sugna walaakinii laakiinse anigu rasuulun baan ahay ku la soo diray min rabbi lcaalamiina laga soo diray rabilcaalamiin xaggiisa ubaligukum istinaaf bayaani ah baa ku jira oo yacnii inuu rasuul yahay bayaanay u baahan tahay tafsiir rasuul muxuu qabtaa uballigukum marka jumladan jumla mustanafa laga dhigaa waxaa kaloo bannaan nacti in laga dhigo walaakin walaakinii rasuulun ayaan ahay rasuulka oo uballigukum markaa la yidhaahdo yacni idin yubligukum yubaligukum laga macneeyo idinsoo gaarsiinayo idinka laakiin tan horaa fiican xarafkanna marka abuu camar marka laga reebay inta kale quraa'da waxay aqriyeen uballigukum abuu camarna wuxuu aqriyay meeshaan iyo meesha kale soo socoto ubligukum ubligukum min aliblaaqi waayo ablaqa ayaa laga bixiyey uballigukumna waxaa weeyaan min altabliiqi ficilkeedana ballaqa waayo labada macno waxaa la yidhi aliblaaqu waaltabliiqu waa luqataani ubaligukum waan idinsoo gaargaarsiinayaa ama waa idin waxaan idinsoo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa wuxuu rabbi iisoo dhiibay unbaan anigu idinsoo gaarsiina risaalada marka yay ka imaanay allah xaggiisa allah xaggiisay ka imaanay risaalada nebiyaduna rusushuna maxay yihiin addoomo wixii la faray bis gudanayo marka qur-aanku xagguu ka yimid allah xaggiisa nebiyullaahi maxamedna muxuu ka muxuu ka yahay meeshaasi rasuul wixii la faray gudanayo ee rasuulka qur-aanka maskaxdiisa kama soo alifin ee ilaahay baa ku hadlay wa ansaxu lakum waan idiin khayr miirayaayo daacad baan idiin ahayo meel xun idiinma wado wa ansaxu waan idiin khayr miirayaa lakum idinkaan idiin khayr miirayaa nasaxtu laka wa nasaxtuka laamna waa lagu tallaabi karaa iyadoo aan laam lagu tallaabininoo damiirka caadi u qaadatana waa jiri kartaa wa ansaxu lakum waan idiin khayr miirayaayo daacad baan idiin ahay aniga wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa shay laa taclamuuna idinka aydnan garanaynin yani bal fiiri inta uu isu raaciyo waa in idinka aqoon badanahay oo xagga ilaahay baan cilmi ka helay idinka ayd waxba ayd ma taqaanaan haddaan idinkana cilmi badanahay qof meel xun aan idinku wadinoo daacadna idiin ah aan ahay qofka daacadda ah ee cilmiga badan in la dhegaysto wayn oo dadku marka ummaddu sideeda waa inay leeyihiin dad culumo ah oo daacad ah oo dadku ay dhegaystaan taladoodana ay markaas qaataan haddii laakiin nin walba uu yidhaha maya nin ra'yigaygan ka socona culumona wax iga galay ma leh ee adigana aadan cilmi lahayn khataraad gelaysaa marka ummadeennana waxay u badan tahay maalin walba waxaan rabnaa inaan meel un tijaabino ilaa derbiga aan gaarno ma soo noqonayno markii derbiga la gaaraa la leeyay war meeshaan waa daboolnayd ile irid laga baxo male na soo celiya intaan la aadin derbiga la gaarin hadday culummo wax kasta sheegaan nin walba wuxuu leeyay maya aniy ra'yi kalaan qabaa waa kullun mucjabun bira'yihi haddii marka qof cilmi lena aan la dhegaysanin qofka daacadda lena aan daacadnimadiisa iyo cilmigiisa laga faa-iideysanin waa dhibaato nacam saxiix waa jiraan dad cilmi leh laakiin khaa-iniin ah nacam oo dadka aan wanaag u rabin kuwaasna marka ma lagu qaldamaayo kuwaas iyo kuwaas fiican oo daacadda ah lama kala garo weynaayo darsigaasna marka waa laga qaadanaya wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn awacajibtum an jaa-akum dikrun min rabbikum akadabtum ma beeniseen wacajibtum ma yaabteen an jaa-akum bian jaa-akum inuu idin yimid dikrun inay idin uu idin yimid waano mawcido inay idin timid dikriga oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiisna ay idinkugu timid ninka oo minkum idinka idinka mid ah taa miyaad la yaabteen liyundirakum si uu idinkugu digo idinka walitataquu iyo saad u cabsataan walacalakum waxaad mudantihiin turxamuuna walikay turxamuu iyo si la idinkugu naxariiso fakadabuu way beeniyeen hu nabi nabiyullaahi nuux bay beeniyeen fa anjaynaa waan korinay nebi nuux waan badbaadinay hu isaga iyo waladiina kuwii macahu isaga la jiray oo iimaanka yacni kula jiray fil fulki ayaanu ku badbaadinay doonidii dhexdeedaanu ku badbaadinay wa agraqnaa waan maasheynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo camiina indhalaawayaal ah oon indha lahayn dad indhala ayay ahaayeenoo jahligu indha tiray awcajibtum hamzada waa hamzatu istifhaam waawguna waa caaif waxbau cadfaa zamaqshari marka isaga wuxuu soo qadaraa akadabtum wacajibtum marka hamzadaani waxaa ka dambeynaya caam yani shay macduufu alayhi ah shay marka yani macduufu calayhi ah ayaa lasoo qadaraa waawduna waxa ka dambeeya kaasay cadfee akadabtum wacajibtum laakiin siiba weyhi iyo nuxaadii hore iyo waxay maraan ayaga saas maahan bay leeyihiin hamzadaani waa hamsatu istifhaam asal ahaanna waawdaa horeyso oo waxay ka dhigan tahay waacajibtum laakiin waawda waxaa hadda gadaal loo mariyey hamzada ayaa sadaaratlka istifhaamka wuxuu leeyahay sadaaratulkalaam istifhaamka inuu soo hormaraa ayuu leeyahay taas darteed unbaa hamzada loo soo hormariyay maahane wax la cadfaayo meeshaan male waxaan ujeedaa yacni hamzadaasi wax ku qadaran oo waawdan wax ka dambeeya macduuf u noqonaysaa ma jiro warkii hore waawdu waxay cadfeen warkii hore iyo warkan dambe jumladan istifhaamka ku jirta iyo wixii kasii horreeyay bay isku xiraysaa unbas oo marka wa wa acajibtum intaas lasoo sheegay iyo inaad ma yaabteen marka awacajibtum yacni akadabtum ma beeniseen wacajibtum ma yaabteen an jaa-akum bian jaa-akum inuu idin yimid miyaad ku yaabteen ama an jaa-akum min an jaa-akum ma waxaad la yaabteen inuu idin yimid dikrun waano inuu dikri inuu idin yimid dikriga oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday inuu idin yimid miyaad la yaabteen calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiisna ou idinkugu yimid dikrigaasi ninkaasoo minkum idinka idinka idinka mid ah waano inay idiin timid nin idinka idinka mida luqadiisii iyo hadalkiisii iyo carabkiisii inay idinkugu timid miyaad la yaabeysaan miyaad la yaabeysaan marka calaa rajulinta marka in la yiraahdo yacni markaas calaa lisaani rajulin in lagu qadaro waxaa kaloo bannaan oo marka yani jaa-akum lagu tacallujiyo waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo naazilan in lasoo qadaro awacajibtum an jaa-akum dikrun min rabbikum naazilan xaal uu yahay mid soo degaaya dikrigaasi calaa rajulin nin korkiisa kusoo degaayo labadaas marka waa laba ecraab oo bannaan wa liyundirakum si uu idinkugu digo idinka digniin idiin siiyo walitataquu saa u cabsataan ood shirkigana uga dhowrsataan walacalakum turxamuuna walikay turxamuu si laydinkugu naxariisto fakadabuuhu way beeniyeen marka yaabkaani dabcan mar walba waa jiraa oo shubha aad u weyn waxay ahayd rasuul markuu ilaahay soo diraba dadkii loo soo dirayay gaalada inay waxaa dhici jirtay ay la yaabanaayeen haddii ilaahay wax soo diraayo maxaa qof caadiya muxuu soo diraa qof mau malag soo diro waa maxay basharka annaga naloo soo diraayo annagoo iska keen weynaysiina waxaasay dhihi jireen wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa-ahum اlhudaa ilaa an qaaluu abacatha allahu bashara rasuula shubha aad u weyna ahayd akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhu dadka ma waxaa la yaab la noqday nin ayaga ka mida inaan u waxyoonnay arrin la yaab le maba ahane ayb fakadabuuhu way beeniyeen dadka laftooda hadda hadda laftooda isdiidsiinaya marka xaqa loo sheego oo la yidhaha waxaan waa xaaraam ka fogow waxaan waa dembi iska ilaali marka la yidhaha dadka qaar baa waxay leeyihiin culimmadaani inay dadka kasa iska sarraysiiyaanay rabaan ayaga yaa u diray dadka iyo shanigooda may ka baxaan iyo waxaasay leeyihiin waxay ka dhigayaan marka amarka alle marka la faraayo ama waxa alla reebay laga reebayo waxay u haystaan in yacni suldo iyo awood in lagu leeyahayo isweynaysiin ay tahay mana ahan saas xaqiiqdu waxaa waaye liyundirakum walitattaquu fakadabuuhu way beeniyeen nabiy llaahi nuux faanjaynaa waanu korinay hu nuux iyo waladiina kuwii macahu isaga maciisa ahaa filfulki ayaanu ku ayaanu ku badbaadinay doontii dhexdeeda waaqraqnaa waan maashaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo camiina indhala indhalaawayaal oon indho qabin yani fainahaa laa tacma labsaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur qalbiga laga indhabeelaa ee indhahaan ayagu waa lahaayeen waana qabeen indho la-aanta marka waa midda qalbiga waa ilaan ka magan galnay wailaa caadin wailaa caadin akhaahum huuda halkana waxaa laga gelayaa nabiyullaahi huud qisadiisa nabiyullaahi huud waxaa loo soo diray qowmu caad reer caad caad marka waa qabiilo waaye nabiyullaahi huud qabiiladaas uu ka dhashay iyagaa loo soo diray reer caadna waxay deganaayeen dhulkan yeman weliba yemantan koofureed oo dhankan xadramuud iyo tariim ayay deganaayeen axqaaf ayaa la dhihi jiray meesha ay deganaayeen suurad dhan baana ku magacaaban suurat laxqaaf ilal aanana marka meelahaasi waa meelo la yaqaano carabtii marka hore ayayna ahaayeen dad dhaadheer oo laxaad iyo quwo iyo xoog ilaahay siiyey bay ahaayeen laakiin xooggoodaada waa ku kibreen ayb marka ilaahay subxaanahu wa nabiyullaahi huud buu usoo diray isagana marka yacni risaaladiisii iyo wixii ay ku ay ku dambeysaana looga warrama wa arsalnaa waxaanu u dirnay ilaa caadin reer caad xaggooda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood xagga nasabka wa xagga diinta ma aha walaalkood baanu u dirnay xagga nasabka ugu walaal ah huudan huud ay ahaa qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi huud yaa qowmi qowmkaygiiyo ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo malihidin min ilaahin ee ilaahun macbuud malihidin macbuudka oo hayruhu ilaahay aan ahayn allah hayrkiisa afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo aydnan cabsanaynin war ma cabsanaysaan miyaa isagana muxuu ka bilaabay dacwadiisa yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru towxiidkuu ka bilaabay dadka marka hadday muslimiin yihiin towxiidka ma layska ihmaalina ma laga tega ma la sheegaayo miya xataa hadday muslimiin yihiin mar walba marka haddii towxiidkoodu nuqsaani ku jirto ama asalkii towxiidka ayado iyagoo uu ka hallaysan yahay ayaguna aysan ogeyn waa loo sheegaa xujada waa lagu oogaa waxa kale waxay uga baahi badan yihiin waxa towxiidkooda kharibaayo in looga digay uga baahi badan yihiin waxa kale haddaad aragto marka dacwo ku dhisan dad shirki samaynayo yaan shirkiga lagala hadlin yani nasiib darada iyo yani yani islaamka qaraabada dhex gashay ee uu yani haddii ay sii socotana tii nebiga sheegay la gaarayo bada-a alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada iyo rasuulku uu yihi laa taquumu saacatu xataa taطariba alyaatu nisaai dowsin calaa di lkhalasa saacadda qiyaamaha ma dhacayso ilaa naagaha reer dows ay yacni ay u safraan sanamka dulkhalasa la yidhaha sanamka dulkhalasa la yidhaha ay u safraan yani xataa tadariba alyaatu nisaai dows waa kinaayo way waayo naago qofku marku raaco gaadiid jirkiis waa dhaqdhaqaaqa ilaa naagaha reer dows yacni baridooda ay ku dhaqdhaqaaqdo dulkhalasa xaggeeda dartiisa maanaa waa meel dheeray uga soo safraayaan si ay sanamkaas u caabudaan yani macaalimtu saasay isu bedelee marka dambe waayo arrintaas iyadaa habeen iyo maalin ma ku imaanaysa dabcan laakiin goormay imaanay marka jahligu bato marka yacni macaalimtii tawxiidka la tirtiro hadba tartiib tartiib loo tirtiro ama intay tirtiranto aan dadka loo sheegin oon dadka qalbigooda lagu soo cusboonaysiinin diin cusub maahan wax la sheega diin cusub maaha laakiin dadka markuu qalbigoodu ka tirtirmo waa lagu soo cusboonaysiinaa soo ma garanin haddii marka la yidhaaho wadaadku uu yidhaahdo qadaayaadkan ka bax muslimiinta waa isku soo khilaaftay sideedaba in qadaayaadka tawxiidka khilaafi laga cabiro muslim baa isku haysta in la yidhaahdo waa nasiib darro waana sababta keenayso islaamku inuu qariibnimo galo oo uu qariib noqdo dad badan baa markaad tiraahdid war waxaana qofkan ka qaldane kan maad u sheegtaan waxay ku leeyihin maya annaga dacwadeenna kama hadalno wax khilaafi ah maxaa khilaafi ah marka salaadan ka hadlaynaa buu leey salaada tii ka horeysay maa khila hadday salaadu khilaafi ahayn midda ka horeysa oo salaaduba aynan ansixaynin la-aanteed see khilaafi u noqotay marka marka qofkii weynaana de jahligaasuu ku jiraa kuwa kale lagu tarbiyeeyo tarbiyadaasna taasay iska qabatimayaan marka dambe dacwada noocaas ah dacwo saxiix ah ma aha hadday waa saxan tahay la dhahayana qofka dhahayo ha keeno waxay ku saxan tahay ilaa annagoo waa kan ambiyada ilaahay tawxiidkaa inay ka shaqeynaya inaan ku hayno xataa rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaale marku dadka ka dhex arko qadiyad tawxiidka taabanayso isla markiiba waa baraaruji jiri dibna uma dhigi jirin qoladii markay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad rasuulka muxuu yihi subxaana allah gadaal ha loo dhiga ma dhihin arrintan dadkan weli waa dhiman yihiin ma dhihin subxaana allah qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha xadiidka cuqbatu bnu caamir toban ninaa nebiga u timid beycay kaay ka rabeen inuu la mubaayacoodo sagaal ayuu la mubaayacooday midka tobanaadna waa iska dhaafay kii kale hal nin buu ka tegay calaa kullin ama siday qisadu ahayd oo kamaa qaala sal ll slam markaasaa marka la su-aalay rasuulku wuxuu yidhi kan uu ka tegay qardhaas ama xirsi ayaa u xirnay xirsiga marka nafci iyo durbuu ka raadinaa dadka yacni wax qur-aan ku qoranna dabcan ma ma ahan waayo markaa shirki bayba dadka kasoo ayayay kasoo baxayeen qardhaasyada markaasna yacni waxay ahaayeen marka xuruus oo marka shirkiyaad uu ku jira ama ahba marka rasuulka sal ll cl slama wuxuu yihi man tacallaqa tamiimata faqad ashrak qardhaastaas qofkii xirto qoorta suurta faqad ashraka waa shirki falay waa iska tuuray markaasuu la mubaayacooday kabacdi maxay tahay marka waxbaa gadaal loo dhigaa iyo halkaasay ka dhacday hadduu dhinto ka waran ninkaasna adigu soo baxaad leedahay salaad dukaad leedahay kaale dadka waxu sheegaa leedahay dacwo sameey hadduu isagoo cudurkaas qabo ou dhinto ka waran marka ilaahay ha laga cabsado waxaan ka hadlayna xaq fulaan iyo callaan maaha waa xaqullaahi waana xaqi ilaahina abuuray waayo waxaan ka hadlayna nacam ayb dadkan marka inta wax iska degsadeen xaq miyaa baatil miyaa in la fiiriyo aan ogolayn iyaguna marka yacni waxooda laguma jiro fakadabuuhu way wa ilaa caadin wa arsalnaa ilaa caadin waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygii ucbud llaaha alla caabuda maa lakum malihidin min ilaahin macbuud ayruhu macbuudka oo hayruhu ilaahay hayrkiisa macbuud xaq lagu caabudo malihidin aan alla ahay afalaa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin oydnan dhowrsanaynin qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-i kafaruu kufriyey min qowmihi qowmkiisa xaalay ka mid yihiin inaa anagu lanaraaka waxaan ku arkaynaa ama aan kugu ogaanaynaa fii safaahatin dabaalnimo dhexdeed inaad ku sugan tahay wa inaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina inaad ka mid tahay beenaalayaalka ama sidaasaanba yaqiinsannahay qaala almala-u aladiina kafaruu waxay yidhaahdeen mala-ii kufriyey min qowmihi qowmkiisi xaalay ka mid yihiin innaa anagu lanaraaka waxaanu kuu arkayn waa ku arkaynaa fii safaahatin dabaalnimo dhexdeed xaal aad ku sugan tahay doqonnimo wa inaa anaguna lanadunnuka waxaanu kugu yaqiininaynaa ama aan kuu malaynaynaa labada macnaba waa ku timaadaaye min alkaadibiina beenaalayaalka inaad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow laysa bi ani dhexdayda ma ahaanin safaahatun wax doqonnimo ah haba yaraatee doqon iyo doqonnimo iyo dabaalnimo dhexdayda ma ahaanin walaakinii laakiinse anigu rasuulun baan ahay rasuul min rabi lcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiisa laga soo diray uballigukum waan idin gaarsiinayaa waadi waxaan idinsoo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaa fariimihiisa waana aniguna naasixun ku khayr miiraya lakum idinka idin khayr miirayaan ahay amiinun la aamino yani waa faciil bimacnaa mafcuul la aamino awacajibtum akadabtum ma beeniseen wacajibtum ma yaabteen an jaakum bian jaa-akum inuu idin yimid ama min an jaa-akum inuu idin yimid dikrun waano inay idin timid waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin calaa lisaani rajulinna idinkugu timid ninka oo minkum idinka idinka mid ah carabkiisa liyundirakum si uu idinkugu digo wadkuruu xusa id waqti xusa jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa dhulka dhaxlo min bacdi qowmi nuuxin nuux qoomkiisa ka gadaale wasaadakum wuxuu idinku kordhiyey alle fi lkhalqi abuurista yacni waxaa ku saabsan basdatan buu idinku kordhiyey fidsanaan iyo waasacnimo fadkuruu xusa aalaa allaahi ilaahay nicmooyinkiisa xusa sheeg sheega wa afriduuhu bilcibaadati cibaadadana u keli yeela lacallakum tuflixuun likay tuflixuu saa u liibaantaan sidan buu marka isaguna uu ku yidhi nabiyullaahi huud safaaha iyo marka doqonnimay ku sheegeen doqonnimo haba yaraatee isagana waa iska anfiyey mana ku sugnaynba wuxuuna tilmaamay marka inuu yahay naasix inuu u yahay oo markaa la aamino waxa lagu aaminayna maadaama rasuul uu yahay oo risaaladu ay tahay wax laysku aamino wixii ugu weynaa war meeshaas ka ogaada waaye inaan anigu daacad ahayn horena waa ii taqaaneen haddana ilaahay risaaladiisu uu igu aaminay rususha marka nusxi iyo khayr miiriday ku sifaysnaayeen ammaanona waa lahaayeen walidaalika ninkii markuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu qeybinayay qanaa'imtii xuneyn iyo ana xoolow qeybiyey marka dadka qaar waa u badiyey asoo soo dumaayo kuwana waxba ma siinin dulkhuwaysira ninkii la dhihi jiray atamiimi waa tii uu yidhi ina haadihi qismatun maa cudila fiiha qeybtaani waa qeyb aan cadaalad lagu samaynin waa kii rasuulka yidhi marka aya'manuni illaahu ilaahay mi i aaminayaa risaaladiisa miyuu igu aaminayaa samada miyaa layga aaminayaa idinkana ma i aaminaysaan miya marka dadka haddayba dadka qaarkood nebiga sala allahu calayhi wasalam ay tuhmeen adiga xaggeed joogtaa marka marka tuugnimada iyo yacnii ammaano la-aanta iyo qofku wuxuu iska sheegta ma aha haddaad adiga ahayn tuug oo daacad aamina aad tahay nin kale tuug ou ku yiraahdo waxay kaa dhibaysa mali waayo rasuulullaahi maxamed oo naf ka fiican aysan jirin ayaa dad marka afkoodaas xun marka ay ku taageen awacajibtum akadabtum ma beeniseen wacajibtum miyaad la yaabteen an jaa-akum min an jaa-akum inuu idin yimid dikrun waana inay idin timid waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay calaa rajulin calaa lisaani rajulinna ay idinkugu timid rajulka oo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinkugu digo wadkuruu xusa id waqti id marka haddii waqti laga macneeyo mafcuulkii wadkuruu waay haddii marka daraf laga dhigana marka iyadu marka ee udkuruuda unbaa darafkaasi uu iskaga xirnaanaya markaasna mafcuulka udkuruu ayaa wuxuu noqonayaa marka maxduuf oo ay wadkuruu nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta id jacalakum id waqti xusuusta ayay iska noqonay jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa dhulka dhaxlo min bacdi qowmi nuuxin nabiyullaahi nuux qowmkiisa ka gadaale wazaadakum wuxuu idinku kordhiyey alle wadkuruu id zaadakum ilaahay nicmadiisa xusa id waqti zaadakum uu idinku kordhiyey fi lkhalqi abuurista dhexdeeda basdatan waasacnimo uu idinku kordhiyey marka fi lkhalqi in laga dhiga masder oo ismu mafcuul laga laqbeeyo fi lkhalqi ay fi lmakhluuqi la yidhaha marka ama waxaa bannaan in la yidhaha fi lkhalqi masder laftiisaba in laga macneeyo wasaadakum wuxuu idinku kordhiyey fi lkhalqi abuurista dhexdeeda basdatan uu idinku kordhiyey waa masder markaas ayaan laqbeynay wasaadakum wuxuu idinku kordhiyey fi lkhalqi ay fi lmakhluuqi makhluuqaadka dhexdooda basdatan buu alla idinku idinku kordhiyey yacni fidsanaan iyo waasacnimo dad aada u dhaadheeray ahaayeen irama daati lcimaad alatii lam yuklaq miluhaa fi lbilaad waa isla yaabeen markaasay dhaheen man ashaddu minaa quwa yaa naga xoog badanay dheheen intay isla yaabeen awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaynan arkaynina lir allihii ayaga abuuray inuu ka awood badan yahay fadkuruu xusa aalaa allahi ilaahay nicmooyinkiisa sheeg sheega waafriduuhu bilcibaadati cibaadana u keli yeela lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan waayo inay nicmada ilaahay sheegaan keliya maku liibaanayaan ee waxaa lagu liibaanaya waa inay ilaahay keliya caabudaan marka meesha fadkuruu aalaa allaahi wacbuduuhu baa u qarsoon ilaa qofku inuu ilaahay nicmow ii galay keliya yidhaahdo ku islaami maayo moogtahay abuu xayaan marka saasaa la qadaraa buu le ama fadkuruu aalaa allaahi in fadkuruu laga macneeyo fashkuruu ku shukriya nicmooyinka alla idin siiyey shukrigu marka de cibaado waa yahay markaasna lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa bal warkooda fiiriya qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noo timid linacbud allaha inaan allah caabudno waxdahu xaal uu yahay keligiis allah keligii inaan caabudno miyaad noogu timid wanadara aan ka tagno maa wixii kaana uu ahaa yacbudu inuu caabudayay aabaa-unaa aabbayaalkeen waxay caabudi jireenna aan iskaga tagno faatinaa noola kaalay bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheego qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud qad xaqiiqe ah waqaca waxaa dhacay calaykum idinka korkiina waxaa ku dhacay min rabbikum xagga rabbigiin waxaa idinkaga dhacay rijsun cadaab iyo waqadabun caro ayaa xagga alle idinkaga dhacday atujaadiluunanii ma doodaysaan fii asmaa fii asmaa-in magacyo miyaad igula shanigooda miyaad igula murmaysaan ood igula doodaysaan asmaada magacyada oo samaytumuuhaa aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin aada iska magacowdeen oo aan madluul dhaba aan lahayn waxay daliil u yihiin oo macno leh aan lahayn maa nazala allahu alla uunan soo dejinin bihaa iyada cibaa asmaadaas in la caabudo min suldaanin wax xujaa uusan usoo dejinin fantadiruu su sugta oo korta inii aniguna min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay macakum idinka la jirkiina fa anjaynaa waanu korinay hu nabiyullaahi huud ayaanu badbaadinay iyo waladiina kuwa macahu isaga la jiray oo nabiyullaahi huud maciisa ahaa biraxmatin baanu ku badbaadinay naxariis naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa qatacnaa waan jarnay oo waan gooynay daabira aladiina kuwii aakhirkooda ama dabadoodii baan jarnay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wamaa kaanuu mana aynan ahayn mu'miniina mu'miniin ma aynan ahayn xujada ay marka ka hor keeneen hadalkan nabiyullaahi huud uu ku yidhi waxay noqotay taqliid taqliid sirfi ah indhala-aan inay leeyihiin annagu cilmi ma hayno waa horkooda waxay cilmi ma hayno aan cilmi yacni xujadan ama cilmigaan aan uga hor tagno laakiin aabbayaalkeen wixii aan ka soo gaarnay lagama yaabo inaan ka tagno intaas bisay warkooda uu noqday marka haddaad aragto qof aan xujo haynin oo aabbayaal iyo awoowayaal uun iskaga socdo yaan ku dayanayaa dhahayo oo sababta ugu dayanayo aan qeexi karin qofkaasi xujo ma haayo ogaadan laakiin shubhadan shubha aad iyo aada u dhib badan ummado badan ayay waxay u diiday shubhadaani ummado badan ayay waxay ka celisay shubhadan inay islaamaan mathalan abu aalib markii rasuulka uu u yimid adeerkiis abu aalib oo dhimanayo waa kii ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka bihaa cinda allah laa ilaha illa allahu ii dheh kelmad aan ilaahay agtiisa kugu shafeeco beri abujahl iyo waxaa ag fadhiyay cabdullaahi bnu abi umaya markuu nebigu hadalkaas yidhaahdaba iyaga maxay dhahayeen atargabu can diini cabdilmualib aabbaha cabdulmualib wixii uu aaminsanaa miyaad meel meel cidlaa uga dhaqaaqaysaa ilaa markii dambe rasuulku markuu hadalkan yiraa iyagana hadalkaanay dhahayeen ilaa markii dambe uu ku dhintay huwa calaa diini cabdilmualib khaatimada marka saasay ku seegtay haddii marka shubho ka xoog badan ay jirto middaani way isticmaali lahaayeen marka middaan waa dhib badan tahay waayo qofka aabbayaalkiis iyo awowayaalkiis inuu ceeb usoo jiido ma jecla wax uu isleeyahay ceeb ayay ku noqon karaanna wuxuu rabaa inuu ka rogo ayaga arrintaas marka taxqiiji isagoo isdhahaayo ayuu wuxuu ku dhacayaa naar inuu galo marka uu ku waaro walciyaadu billah arrintaas marka arrin aad u dhib badan miyaysan ahayn tii waayo marka midda nima marka kuwaan marka ay ku dhacayaan abu aalib walidaalika risaalada nebigu inay run tahay waa aaminsanaa kufrigiisuna kufru cinaad buu ahaa waa kii yidhi walaqad calimtu biana diina muxamadin khayra adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina lowla almalaamatu eed haddaanan ka cabsanaynin aw xidaaru masabatin ama cay aabbayaalkay aan usoo jiido haddaanan ka baqaynin anoo aad yacni u rabo oo markaa yacni waxaad i heli lahayd anoo markaa samxi ku ah oo rabo ayaad iga heli lahayd lawajadtanii samxan bidaka mubiinan marka masale aada u dhib badan waa dad badan marka la yidhaha waxaan waa bidco bidcanimada lagula doodo adilo loo keeno waxay ku leeyihin wixii weligeed la samey jirayna see la yeelaha weligeed wixii lasoo samey jiray aabbayaalkeena awowayaalkeenaa samey jiray shuyuukhdeennaa samey jiray ayuu ku leeyahay marka haddii marka shuyuukhdaadu maiska raac maxaad se ku taraysaa adiga hadda wax xun oo aada aabbahaa ka aragtay ama sheekhaaga ka aragtay horta marka aada samayso aabbahaa ama awowayaalka iyo shuyuukhdaada dhib miyay u tahay mase dhib kuma ah dhibay ku tahay waayo wixii aad ka aragtay hadday xumaayeen dembi baa u siyaadinayso maaha waayo ayagaad ka baratay mar walbood xumaan samayso ayaga dembiga u kordhaayay laakiin haddaad iska dhaafto horta dembiga waa ka yaraysay leanna aayaddu maxay leedahay walaa yaxmiluna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min wsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yaziruun waxyaabahaas marka waa maanic dadka ka celiyo xaqa inay qaataan marka haddaad leedahay marka waxaan arki jiray iyo waxaa bayaalkay samey jireen iyo awooyaalkay mar walba wax saxan waayo haddaad leedahay adoo og marka xaqu inuusan saas ahayn da waa lagu yaabaa markaad dhimato dad badanna hadda marka waxyaabahaasaa marka ku qufulan si kasta adiga aabbaha iyo awowga diintan rasuulkii ilaahay baa dadka baray isagaa marka la yimid tii uu la yimid baana xaq a mar walba wixii ka soo haray waa baatil ama aabbaha ha sameeyo ama shiikhaaga ha sameeyo qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noo timid linacbud allaha inaan allah caabudno waxdahu keligiis xaal uu yahay meeshaan marka ibnu catiya wuxuu leeyahay linacbud allaha waxdahu tafsiirkiisa almuxararu lwajiizka sida daahirkaa waxay tahay waxay inkirayaan allah keliya in la caabudo marka allah waa yaqaanaan waay marka ayuu leeyahay iyaga marka allah waa yaqaaneen cibaadana waxaa dhici karta inay u ogolaayeen laakiin waxay diidayaan cibaadada allah keliya in la siiyo waxay rabaan inay meel kale kasoo geliyaan asnaamteena shirki marka kaasaa la yihahda mushrikiin alcarabna maxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak marka waxay inkirayaan waxay tahay asnaamta cibaadadooda inay ka tagaan ayay diidayaan oo ilaahay keliya ay cibaadada u gooni yeelaan marka allah waa garanayaan waa yaqaanaan soomaarkiisa waxa ay ka ay diidan yihiinna keligiis caabuda allah meesha laysku haya meeshaas laakiin haddaad gaalnimada ama shirkigaba u malayso qofkii aan ilaah aqoonina mushrig la dhahaa ama gaal meeqaa gaalo ah oo ilaahayna taqaano qofku inuu allah aqoon uu leeyahay miyuu ku islaamaa kuma islaama inuu u hogaansamo uu ku islaama oo uu ogolaado in isaga keliya la caabudo ibliis yaa ilaa suu ilaahay ma aqoonin ibliis qaala fabicizatika lauguyanahum ajmaciin ibliis ilaahay ma aqoonin yaa dhihi kara macrifa ahaan waa yaqaanay laakiin in u hogaansamo u diiday wanadara aan ka tagna maa wixii kaana uu ahaa yacbudu aabaa'unaa aabbayaalkeen ay caabudi ay caabudayeen faatinaa noola kaalay bimaa tacidunaa waxaaad noogu goodinaysid in kunta haddaad tahay mi aada noo yaboohaysid in kunta min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay kaanahu marka inuu yidhi war ciqaab iyo cadaab inuu ugu goodiyey qaala wuxuu yidhi qad xaqiiqeeh waqaca waxaa dhacay calaykum idinka korkiina min rabbikum xagga rabbigiin waxaa idin dushiina kaga dhacay rijsun ayaa ku dhacay zayd bnu aslam iyo akthar yani mufasiriinta badankood waxay yidhaahdeen alrijsu lcadaab rijsiga hadda waa bisiin markuu bizaay uu yahay cadaab waay laakiin bisiini markuu yahay qurunka iyo najaastana waa la dhahaa akharu lmufasiriin meeshan alrijsu alcadaabu bay ku macneeyeen min ayacni waana marka min alirtijaas ayuu ka yimid ibnu cabaas isaga wuxuu ku fasiray assakhatu caro marka qaar kalena marka macaani kale ay tilmaameen qaala waxa uu yidhi qad xaqiiqeehe waqaca waxaa dhacay calaykum idinka korkiina min rabbikum xagga rabbigiin waxaa kaga dhacay rijsun cadaab yacni xun iyo waqadabun iyo caro ayaa xagga rabbi idinkaga dhacday atujaadiluunanii miyaad igula murmaysaan oo igula miila doodaysaan fii asmaa-in fii cibaadati asmaa-in magacyo cibaadadood miyaa igula murmaysaan magacyada oo samaytumuuhaa aada magacowdeen antum idinka iyo aabaa-ukum aabbayaalkiin magacyada oo maa nazala allahu alla uunan soo dejinin bihaa iyada cibaadadeeda min suldaanin ay suldaanan wax xujaa uunan usoo dejinin marka fii asmaa-in waxay tahay alfaadun laysa taxtahaa madluulun idinkaa waxaan iska baxsaday idinkaa samaystay wax ay tusaayaan oo macno lehna ma jiraan wey ma waxaasaa rabtaan inaa igula murantaan ood maanta igula doodaysaan oo allihii idin abuuray ka ka hor keenaysaan ama aada ka barbar samaysanaysaan cibaadadiisa fantadiruu sugta inii aniga macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay faanjaynaa waanu korinay hu huud nabiyullaahi huud iyo waladiina kuwii macahu isaga maciisa ahaayee la jiray biraxmati naxariis baanu ku korinay naxariista oo minaa annaga xaggeenna ka ahaataanu ku badbaadinay wa qatacnaa waan jarnay daabira aladiina kuwii aakhirkooda waa soo marnay xarafkan oo macnihiisa faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suurat lancaam aan kusoo marnay waqaطacnaa daabira ay aakhirahum waay kan ugu dambeeya ayaan jarnay kii ugu dambeeyey haddii la baabi'iyey kuwii kale kan ugu horreeyey waa mar horow baaba-ay waqaطacnaa waan goynay daabira aladiina kuwii aakhirkoodii baan jarnay dabadooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna wamaa kaanuu ma aynan ahayn mu'miniina ma aynan ahayn kuwa alla rumeeyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih